Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa tababar ugu soo xirtay magaalada Kismaayo wariyaal ka kala yimid gobolada dalka, kuwaas oo la barayay samaynta wararka iyo sheekooyinka waxtarka u leh bulshada. Tababarka oo socday muddo afar maalin ah ayaa waxaa ka faa'iideystay wariyaal ka kala yimid maamulada Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Galmudug, gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa qaar ka mid ah wariyaasha ka hawlgala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Ugu horeyn, Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Jubbaland Cabdifataax Maxamed Mukhtaar ayaa faahfaahin ka bixiyay tababarka waxa lagu bartay, isagoona sheegay inay wasaaraddu sii wadi doonto bixinta tababarada noocan oo kale ah.
halkan magaalada Kismaayo waxaa looga socday afartii maalmood ee lasoo dhaafay tababar wariyaasha tababarka u socday hay-adda albani waa laga mahad celinaynaa runtii shaqo fiican ay soo bandhigeen muuqaalo wanaagsan oo qurux badanna way soo bandhigeen annaga ka wasaaradda warfaafinta jubbaland ahaan waxaan u taagannahay inaan intaasi in ka badan aan tagno meel wanaagsan aan tagno wariyaasha tababarno wariyaasha ay noqdaan kuwa xirfad leh wariyayaasha ka kala yimid dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waa uga mahad celinaynaa waxa wanaagsan ay ka gudbiyeen magaalada kismaayo waana idinka rajaynaynaa markaad deegaanadeyni ku laabataan inaad soo bandhigtaan wixii aad kala kulanteen jubbaland ee wanaagsanaa inaynaadan xaqarin oo aad wax wanaagsan soo bandhigtaan ayaan idinka rajaynaynaa waxaa kaloo oo muhiim ah annaga ka wasaarad ahaan waan sii wadi doonaa tababarada waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo wariyaasha laftarkooda oo muujiyey karti iyo dadaal hablaha wariyaasha ah ee magaaladan ayagala joogay iyo kuwa tababarkanba qeybta ka ah waxaan ka rajaynaynaa ayaga doorkooda shariifka ah ee barnaamijyada haweenka la xiriiro inay sii sii tartargeliyaan meeshaas waxaa ka dhacday guul iyo gobodnimo waxaa rabaa inaan kusoo gabagabeeyo hadalkayga tababarkan kii ugu horeeyey magaalada kismaayo lagu qabto waaye inaan sii wadeyno sii socodsiineyno wax badan oo u baahanna aan u baahan nahayna inaan mataqaanaa aan sii dhaqaajin doono muhiimad weynay idinkugu fadhiday annaga iyo adinkaba
dhanka kale qaar ka mid ah wariyaashii ka faa'iideystay tababarkani ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay barteen muddadii uu tababarku socday magacaygu haruun maxamuud cusbaan waxaa ka mid ahay wariyaashii tababarkan ka qayb qaatay waxaan ka yimaaday galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb waan ku faraxsanay inaan kismaayo tababarkan qayb ka ahaado waxaan rajaynayaa wax badan oo aan ka fahmay inaan dadka iyo deegaankayga iyo galmudugba iyo soomaaliyaba aan ugu shaqey doono hadduu ilaa iraahdo magacii waa anfac xuseen axmed ka socda wasaaradda warfaafinta hirshabeelle waxaan ka mid ahay wariyaashii maaragtay ka qayb galay tababarka tababarkaasi oo looga hadlayay furmaha dagaalka runtii wuxuu ahaa tababar aan in badan aan ka faa'iidaysanay dhammaan maamul goboleedyadana qayb ay ka ahaayeen runtii tababarkaasi faa'iidooyinkiisii waxaan ka sameynay waxa ay ahayd yani muuqaalo oo magaalada laga diyaarinayay waraysiyo aan mas-uuliyiin yani la yeelanay runtii waxa uu noqday mid maaragtay waxgal leh